Deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu martigeliye dadkii ugu badnaa ee ka faa'iidaystay mashruuca Halka Waara, kaas oo ah mashruuc dib u dejin loogu samaynayo barakacayaasha gudaha iyo kuwa markaasi ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dalka dibadiisa, waxaana dadkan markaasi guryaha ay ugu guulaysanayeen qaab bakhtiyaar nasiib ah oo markaasi loo qatay. Guddoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland Cali Aadan Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey tirada guryaha mashruuca Halka Waara ee markaasi la qaybiyay sanadkii dhammaaday laba kun afar iyo labaatan.
xagga guryeynta ee loogu talagalay xalka waara sanadkii aad baan u fiicnayn hay-adda unhr haddaan ku noqdo waxaa ama waxay ka dhistay dhulka xalka waara guri horeyna dee waad ogeydeenoo halkaa laga dhisay guri bay ahaayeen oo gii la dhisay oo ayaamihii anigu xilka la wareegayba gabagaba ahaa unhr waxay ku lahayd bay ku lahayd nrcna waxay ku lahayd konton bay ku lahayd saasay ku yihiin guryihii ayaga ahaa horaa loo bixiyey waa la digay waa kuwa lagu dhaqmayo hadda waxaan diyaarinaynaa sabarloogooyinkeedii hay-adda dhulka milestone baa hadda gacanta ku haysa inta ugu badnaydna way soo baxeen haddii aan waxqabadka xaggiisa aan niraahno guryaha boqol iyo kontonka waa noo dhisayn broseeskooda weli wuu noo socdaa insha allah mardhow waxaan rajaynaynaa inay soo gabagaboobi doonaan baan rajaynayaa waxaa kaloo jirtay hay-adda gift of givers oo ayadana noogu deeqday konton guri oo agoonta ah waxay noogu deeqeen konton guri oo agoon ah waa la degay olredy waa la bixiyey gurihii ayaga ah waxaana lagu kala qaatay bakhtiya nasiib waxaan hirgelinay dhammaan rabitaankii hay-adaha hay-adaha waxay leeyihiin shuruuday leeyihiin marka ay wax qabanayaan annaga marka waxaan u furnay gacan iyo weji furan baan u muujinay dhammaan hay-adaha sabal hay-adaha markii hore ka yara agajiidayay ka howlgelista jubbaland balse ay u soo jiidato hay-ad walba shuruucdeedaan kula shaqaynay unhr shuruucdeedaan kula shaqaynayna xagga guryaha markay timaado gift of giver sidoo kale shuruudoodaan kula shaqaynay almuslimuun calaa shuruudihim muslimiintuna dee waxay ku heshiiyaan waaye hay-adaasi gift of givers dad muslimiin baa mas-uulka dad muslimiin baana iskale oo south africa laga leeyahay waxay noo dhistay konton guri waxay yidhaahdeen shuruudda lagu bixinayo waa bakhtiya nasiib waxay yidhaahdeen waxaad soo qoraysaan boqol agoon ah si ay konton u qado konton u hesho oo waxaa loo sameeyey waraaqa loo duduubay haa iyo maya ay ku qoran tahay sanduuqa doorashada oo kalea loogu riday oo transparent oo dhala ah nin walba gacantu la gelayay boqolkii qof aan soo diiwaangelinay qofna wuxuu helayay haa qofna maya kii maya helaan asoo qanacsan buu tegayey kii haa helayna asoo faraxsan buu joogay